إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah howlgal gaar ah way mujaahidiinta ka fuliyeen magaalada beledweyne ayay ku dileen sargaal ka tirsan dowladda federaalka qaraxyo khasaare uu kasoo gaaray askarta dowladda federaalka ayaa waxay ka dhaceen degmooyin ka tirsan magaalada muqdisho iyo duleedkeeda ciidamada xarkada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal ku qaaday saldhigga deegaanka goofgaduud buurey oo ay ku leeyihiin askarta koonfur galbeed weerar culus ayaa lagu qaaday ciidamada shisheeye ee ku sugan eelaboorka degmada baraawo ee shabeellaha hoose wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa ka hadashay xamlad dacweed ay soo gebagabaysay oo dhowaanahan deegaanada gobolka ka socotay wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa lacag iyo raashiin siisay dadka xanuunsan ee ku nool tuulada faragurow ee wilaayada qoys degan deegaanka tabeelaha shii ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho ayaa laga xaday cunug yar oo umusha lagula jiray kadib markii la sumeeyey hooyadii dhashay فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan howlgal gaar ah oo ay mujaahidiinta ka fuliyeen magaalada beledweyne ayay ku dileen sargaal ka tirsan dowladda federaalka warkaasi ee warar kale oo la xiriira qaraxyo uu khasaare kasoo gaaray askarta dowladda federaalk oo ka dhacay muqdisho iyo duleedskeeda iyo ciidamada mujaahidiinta oo weerar ku qaaday saldhigga askarta koonfur galbeed ku leeyihiin deegaanka goofgaduud buurey iyo sidoo kale yugandees ka haysta qeybo ka mida duleedska baraawe oo weerar lagu qaaday wararkaasoo idil waxaa ka waramaya haashim ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalla ka fuliyey saacadii lasoo dhaafay gobolada banaadir baay shabeellada hoose iyo sidoo kale gobolka hiiraan haddii aynu ka horeyno dhanka gobolka banaadir ciidamo ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaraxya la beegsaday fariisimayaal ay magaalada muqdisho kaga sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah oo ku sugnaa xaafadda daalo ee degmada howlwadaag ayaa saaka qarax lagu weeraray sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala magaalada muqdisho waxay xala qarax la beegsadeen fariisin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ay kaga sugan yihiin halka loo yaqaano waaxda hordamac ee xaafadda raadeerka ee degmada dayneyle waxaana qaraxa halkaas lagula beegsaday ciidamada dowladda federaalka ka soo gaaray khasaare ugu yaraan laba askari oo ka tirsanaa ciidamadii halkaa ku sugnaa ayaa ku dhaawacmay qaraxa kuwaas oo mid ka mid ah uu yahay dhaawiciisu mid aada u liita isla banaadir shala gelinkii dambe qarax ka dhacay deegaanka tareedusho ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lala eegtay ciidamo ka tirsanaa kuwa dowladda federaalka rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo halkaa marayay waxaana qaraxaas ku dhaawacmay ugu yaraan afar askari dhanka gobolka bay ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal toosa ku qaadeen fariisin ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo waxaana dagaalkaas ku dhaawacmay ugu yaraan hal askari oo ka tirsanaa ciidamadii lagu weeraray xalay goofgaduud buurey dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamada shisheeye ay kaga sugan yihiin heelaboorka degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa uganda dhanka hiiraan shalagelinkii dambe howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne ayaa lagu qaarajiyey sargaal ka tirsanaa dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabi jiray nuur xasan bidaar sargaalkaas ayaa hore usoo noqday taliya ku-xigeenkii saldhigga beledweyne waxaana uu hadda ahaa abaabule ka tirsanaa maleeshiyaadka macuusleyda jasaaka allaahu khayran wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa ka hadashay xamlad dacweed ay soo gebagabaysay oo dhowaanahan deegaanada gobolka ka socotay cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa ka waramaya waliga waliada islaamiga shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo u warramay idaacadan islaamigaha alfurqaan ayaa waxa uu si qoto dheer uga hadlay xamlad dacwadeed ay waayadan wadeen taa oo la soo gebagabeeyey wuxuu sheegay in bulshada qaybaheeda kala duwan ay ku boorinayeen in ay allah dartii u jihaadaan dhulka muslimiintana cadowga laga difaaco waxyaabaha sidoo kale bulshada lagala hadlayay waxaa ka mid ahaa ka digtoonaanta jawaasiista iyo weliba qodobo kaleo aada u muhiim ah maalmahan dee waxaa ka socotay deegaano badan oo ama degmooyin badan ee gobolka ee ka tirsan ama dhammaan degmooyinka waxaa ka socotay xamlo taxriidi ah oo loogu magacdaray qaatiluu fii sabiilillahi aw idfacu oo ummadda lagu baraarujinayay mawaadiicda laga duulayay ee la tarkiisinayay waxaa ka mid ah aljihaadu fii sabiilillahi ummadda in la dareensiiyo waa mowduuc muhiim ah maanta ummaddana baahi ay u qabto waxaa kaloo ummadda lagu baraarujinayay addifaac can araadi almuslimiin ahama furuud alcayaan ayaa ka mid ah mawaadiicda la tarkiisinayay ummadda lagu baraarujinayay ee laga hadlayay alxadaru min aljawaasiis ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah cadamu muwaalaati alkaafiriin waxaa ka mid ah athabaatu cinda almixan ee xamladaas waxaa rajaynaynaa insha allah tacaala tiyada saddexaad ayaa hadda soo dhammaatay oo degmooyinka lagu soo maray dhammaan jazaaka allahu khayran ummaddana wax badan ayay xawayaan ka faa'iideen wayna baraarugeen wax badan oo haddee khayr ahna waa laga helay jazaaka allahu khayran sheekh cabdisamed waxa uu sheegay in xamladan ay hormuud u ahaayeen culamaa udiin nabadoonno iyo weliba abwaano walaalow howshaas waa howl haddee dhammaan la isu kaashanayay waxaa ka qayb qaatay si guud culummo iyo nabadoonno iyo shacoro iyo mas-uuliyiin ayaa ka qayb qaatay oo howshaas fulinayay meelaha dadka lalaga hadlayana waa haddee masaajida hadday noqon lahayd dacwo shaaric hadday noqon lahayd nadawaad meelahaasa dadka waxaweyaan lagu jamcinayay iyo kasoo waxaweyaan soo xaadirayeen culummadaas iyo zucamadaasana ayaa ka wada qayb qaadanayay waxaa kale barbar socday mas-uuliyiin wilaayada ka tirsanna insha allahu tacala iyagana u horboodayeen intaas ayaa ka qayb qaadanaya waa gartay wax ma noo sheegi kartaa deegaanada howlahan boorinta ah aad ka samayseen intii ay socotay howlahan
jazaaka allahu khayran saa hor kugu sheegay howlahaani waxay ka hirgeleen degmooyin badan ama degmooyinka dhammaan ee gobolka ee shabeelda hoose ee degmada baraaw way ka qabsoontay koonyo way ka qabsoontay ilaa iyo sablaal way ka qabsoontay sidoo kaleeto waxaa kale kuntuwaarey iyo tuulooyin hoos imaada in badan way ka qabsoomeen qoryooley iyo tuulooyin hoos imaada way ka qabsoontay janaale sidoo kaleeto iyo tuulooyinka hoos imaado wax ka mid ah way ka qabsoomeen awdheegle tuulooyinka mubaarak sida iyo daarusalaam way ka qabsoontay afgooyo oo meelaha haddee ugu muhiimsaneed aheed noogu darneyd cirifkan ahayd idana sidoo kaleeto tuulooyin badan ayaa kasoo qeybgalay ka faa'iideystay toorotorow sidoo kaleeto waxaa kale oo ka mid ah degmada marka iyo buulo iyaga naftooda sidoo kaleeto way ka qabsoontay degmooyinkaasoo dhan iyo tuulooyin badan oo horey aan loo marin oo xamlooyinka kan ka horreeyey kan xamladana waa tii saddexaad waaye oo degmooyinka lagu maraay ka horreeyey aysan gaarin hadda la gaaray alxamdulilah dadkan way ka faa'idaysteen deegaanadaas dhan marka risaalada iyo fariinta iyo taxriidka uga wada gaartay saan rajeynayna insha allahu tacaala wuxuu sheegay xamladan qayb ka mid ah ay ahayd waxbarasho juhdi lagu bixiyey islamarkaasina dadka salaada looga saxayey sidoo kale waxaa kaloo jirtay iyadana xamlad dacwi ah oo deegaano badan ka herkashay deegaanada hadda ka herkashay waxaa ka mid ah degmada baraawa dhammaanteed inta badan tuulooyinka aryaafta iyo baadiyaha ayaa la beegsanayay degmada toorotoro ayaa ka mid ah xamladaas magaceed wuxuu ahaa kun caaliman aw mutacaliman mawaadiicda la tarkiisinayay oo dadka waxaweyaan laga saxayay waxay ahayd ama dadka la baraya waxay ahayd in la saxo carabkooda la saxo sida faatixada iyo atixiyaadka in carabkooda la saxo salaadaha iyo dahaarada ficiliyana loo baro waxaa kaloo ka mid ah duruusta bixaysay oo la siinayay dadka la barayay duruusul muhima ka mid ahayd asaasaat udiina ka mid ahayd nawaqdilislam ka mid ahayd mulakhas siirad nebiyi sal ly slam ayaa ka mid ahayd dadka la barayay muxaadaraad oo intaas barbar socday oo dadka waxaweyaan cadowga ilaahay subana watacaala loogu digayana way socdeen dadkana qabuul fiican ayay waxawey arrintaasi u lahaayeen tuulooyin badan hadda ilaa kow iyo labaatan tuulo ayaa la ta'hiiliyey oo degmada toortooro ka mid ah barawa sidoo kaleeto ilaa iyo waxaweyaan tuulooyin sodomiyo kordhow ayaa la ta'hiiliyey sidoo kaleeto oo dacwadaas qaarkood hadda xamladaas way socotaa toortoorow kale hadda ilaa muddo saddex bilood ayaa ka socotaa weli ma aysan dhammaanin way socotaa dadkan way ka faa'iidaysteen hadda dadka rag iyo dumarba wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa marar kala duwan waxa ay qaaday olole caynkan oo kale ah oo bulshada lagu dhiirigelinayo islamarkaasina lagu barayo diintooda islaamka
wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa lacag iyo raashin siisay dadka xanuunsan ee ku nool tuulada faragurow ee wilaayada maxamed daarac lesow ayaa qodobkaas faahfaahinaya deeq isugu jirtay lacag iyo raashin ayay wilaayada islaamiga ah gaarsiisay dadka ku dhaqan deegaanka faragurow ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka sagaashan ruux oo xanuunsan kuna sugan deegaanka faragurow ayaa ka faa'iidaystay deeqda warbaahinta islaamiga ayay u sheegeen inay aada ugu faraxsan yihiin kaalmada ay heleen toddobaatan iyo kow sanadkana ii ahay waxaana ku dhastay galbeedka etoobiya meel la yidhaah gendir waxaan u ducaynaa mujaahid meel alla meeshii geed alla geedkii joogan allah ugu kaalmeey dabaabaadkii kufriga wada biyo allaha ka dhigo gacan mujaahid kufriga allaha ku baabi'iyo ilaahi idankiisa cumrigoodana allaha noo dheereeyo meeshaan may jira afur xaflad wilaayada noo keent inoo masaakiin ah fara gorong lagu gorong alxamdu ak shukro wilaayada waa u ducayne kor allaha nooga dhigo guul allaha noo siiyo kontonka doolar inaa ka afuraado inaa owlaaddaada ankamarasheeyo ciidda sidaa ilaaha anka rajeeye caawa farxad weynaa ku jirta oo maasha allah waa afurni caawa farxad weynaan ku jirnaa lacagna waa cayaalka dhan oo gada waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdallah ayaa ka hadlay gurmadka ay gaarsiiyeen dadka ku nool deegaanka faragurow oo wilaayada si joogto ah ay u booqato kana warhayso xaaladooda waxaan u soo baxnay inaan waxa weeyaan dadka masaakiinta aan gacan qabanno waxaan u soo baxnay daalimiinta inaan waxa weeyaan gacanta aan qabanno madluumiinta aan u gargaarno mustadcafiinta aan garab u noqonno waxaan u soo baxnay liajli an takuuna kalimatullaahi hiyo alculya kelimadda ilahay inaan kor yeelno dadka muslimiintana waxa weeyaan wixii karaankannaga ah inaan u qabanno maanta alxamdulilah rabbialcaalamiin amnigaas la haysto iyo barwaaqadaas sagaashanka qof ee xanuunsan waagii hore boqol bay ahaan jireen toban baa dhimanta allah u naxariisto sagaashankaasna sanad walba waxa weeye xilligaan oo kale konton kontonkoodoo dollar waa la siiyaa haddana waa laydin siinayaa insha allahu tacaala abuu cabdallah waxa uu la dardaarmay dadka deeqda la gaarsiiyey marka insha allahu tacaala waxaan ku soo gebagabeynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa ha la barto ku dadaala tawxiidka barashadiisa ku dadaala qur-aanka barashadiisa ku dadaala salaada barashadeeda ilaahay haddii loo shirki sameeyo ma dhaafayo shirki iska ilaaliya tawxiidka si fiican ugu dadaala alwalaa walbaraa ku dadaala iska ilaaliya waxyaabaha waxa weye tawxiidku uu ku buro akhyaaray marka annagu waxa weye waxa aan dardaarmayno waxa aan wadno waa diin shayga ugu muhiimsan waxa weeyaan qofka waxa laga rabo oo ilaahay u abuuray waa maxay waa alcibaada soo maha wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun cibaada la isku abuuray si kastaba ha ahaatee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa horay deegaanka kaga furtay madarso loogu magacdaray tawxiid oo ay ka soo qalanjabiyeen arday aad u badan wilaayada ayaa sidoo kale isbitaal bilaash ah oo dadka lagu daweeyo waxa ay u furtay dadka ducafada ah ee ku nool tuulada faragurow bishaan oo kale ramadaan sanad kasta wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxay ka farxiyaan dadka masaakiinta ah ee ku nool tuulada faragurow kuwaas oo lacag iyo raashinba la siiyo warkan dhegaystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan qoys degan deegaanka tabeelaha shii ibraahim ee duleedka muqdisho ayaa laga xaday cunug yar oo muusha lagula jiray kadib markii la sumeeyey hooyadii dhashay warkaas waxaa faahfaahinaya maxamed ciise
tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho waxaa ka dhacday dhacdan xadin leh taasoo ku saabsan hooyo umul kula jirtay cunug yar oo la sumeeyey kadibna cunugii laga qaatay waxay sheegtay hooyada cunugeeda laga qaatay inay u yimaadeen laba gabdhood oo raadinaya gabar umushay kadibna ay ka tageen ay maalmo kadib u soo laabteen islamarkaana ay cunto u sameeyeen ayna sidaasi dhallaankii yaraa ugu wateen waatan hooyada cunuga laga qaatay oo sharaxaysa sida ay wax u dhaceen gabaray ii soo dirsadeen oo xaafadda degan naagtii markii guriga ay ka soo gashay labay ahaayeen labadii laba aan ka seyninay noqdeen waxaan dhahay walaalayaalow gabara umul ahaa raadinoo sinaan laidin sheegaye anina ma idinka saaye yaad doonayseen markaase i dhahday gabar kaleedaan doonaynay gabaraa baryahan dhoon raadinaynay waana soo daalnay saakas ilaa hadda aa qoraxda ku soconaa meel aan fadhiisto oo kas yar aan ku nasto abbaayo isii haye inta iska fadhiisaan dhahay naso markaa nasatid iska bax labay ahaayeen way nasteen se duhurkiiya imaadeen galabtiiay naga tageen maalintaas jimce aheeday sabti iima imaanin lambarna way iga qorteen kadib waxay ka warantay waxa intaa kadib dhacay jimce aheed sabti ma ii imaanin waxay ii imaadeen axad markii cabaar ee ahaatayba way ii imaatay iyadoo wado madax eri iyo beer iyo rooti wado markaasay dhahday madaxaanayta umulaa tahay makaaga daraaye maxay aheyday dabka saaro haye iska dhigaan dhahay iska dhig markaan dhahay walaasheedaa soo booda waxay dhahday beerkaana loo karinaa beerka markii loo kariyo waa cunaynaa anaka dhanba waa isla cunaynaa ana waa wada xanuunsannahay ay dhaheen ika waa xanuunsannahay beryahan dhanba ma soomeynina dhaheen beerkii iidaa soo karisay jibkada xagga camalay la tagtay way soo karisay markay soo karisay anaka dhan waa isla cunnay siday ku dhacday sunta intay anakana siiyaan iyakana ay ku dhicin aan ilaa hadda la yaabanayo ani markii gacanteyda aan kala baxayn guriga halkii qofba shan qof oo ii leeyahay cunugii iyada u dhiibay ay maryan waxaa la dhahay bax kaniini soo gad tanaa joogtay tanna waxaa la dhahay cunugaan qaad qolka geey tan markii cunug qolka geyso tanna ee baxday ee cunugii la baxeen magaalada muqdisho iyo duleedkeeda ayaa mar walba waxaa laga soo calaamadeeyaa dhacdooyin naxdin badan islamarkaana dadka ku cusub
jasaaka allahu khayran maxamed ciise warkii subaxnimo saaka ayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa naga intaa